xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka soomaaliya oo maanta fadhi wadajira ku yeeshay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa ansixiyey saddex hindise sharciyeed oo kale ah hindise sharciyeedka doorashooyinka hindise sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda iyo hindise sharciyeedka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo soodimaha hindise sharciyeedyadan ayaa ah kuwo ay ku shaqayn doonaan guddiga ku-meelgaarka ee labada aqal ee baarlamanka dalka ee u xil saaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka ayaa ugu horeyn waxaa ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka xildhibaan mahadi maxamed guule markuu arkay qaraarkii labada aqal ee ay soo saareen koob iyo soddonkii oktoobar laba kun labaatan iyo afar oo cod aqlabiyad ah ay ku aqbaleen codsiga madaxweynaha jumhuuryadda waxa uu soo saaray habraaca fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qodobka koowaad beyjka saddexaad buu ku yaallaa waad la soo bixi kartaan fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si waafaqsan qodobada labiyo lixdanaad kow iyo konton iyo toddobaad a ilaaca ee dastuurka kumeelgaarka ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu yeelanayaa fadhiyo wadajir ah oo uu kaga doodo kuna ansixiyo xeerarka doorashooyinka xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohodimaha sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cali xoosh ayaa baarlamanka ka codsaday inay meel mariyaan hindise sharciyeedyada la hor keenay si dalka ay uga qabsoonto doorasho qof iyo cod ah guddoonka labada aqal xildhibaanada iyo sanatarada sharafta leh idinkoo qadarinaya ahmiyadda qaranka uu leeyahay saddexdan hindise xeereed ee sare ku xusan oo awood u siinaya muwaadiniinta soomaaliyeed inay isticmaalaan xuquuqdooda siyaasadeed ee dimuqraadiga ah ee ku xusan ku cad qodobka kow iyo labaatanaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo shuruucda kale ee xeerisa doorashooyinka dalka lagana gudbo doorashooyinka dadban oo loo gudbo in lagu tartamo ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo la gaaro doorasho qof iyo cod ah loona baahan yahay in la ansixiyo xeerkan saddexda ah waxaan si xushmad iyo qadarin mudan idinkaga codsanaynaa idinka oo gudanaya waajibaadkiinna dastuuriga ah inaad naga aqbashaan codsigeenna oo aad ansixisaan saddexda hindisaxeereed ee hortiinna yaalla guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye yaasiin xaaji samatar oo kulanka shir guddoominaysay ayaa ugu dambayntii ku dhawaaqday natiijada codaynta saddexda hindise sharciyeed ee la hor keenay labada aqal ee baarlamanka kooranka maanta wuxuu aha boqoliyo toddobaatan wax diiday maleh wax ka aamusay maleh sidaasuu wuxuu ku yahay ansax dhinaca kale tallaabada ay qaadeen labada aqal ee baarlamanka ayaa waxaa ka soo horjeeda qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin puntland iyo jubbaland waxaana jubbaland ay si iskeeda u qabsanaysaa doorashooyinkeeda iyadoo magacowday guddiyada doorashooyinka waxaana arrintaasi taageersan qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa shir jaraa-id oo uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu ku dhaliilay fadhiga maanta ee labada aqal ee baarlamanka soomaaliya waxaana dhanka kale uu taageero u muujiyey qorshaha maamulka jubbaland ee ku aadan inuu doorasho qabsado waad ogtihiin maanta baarlamaankeenii inuu si xaaraana ku wada fadhiyo oo sidaad ogtihiin golaha sare ama aqalka sare waxaa loogu talagalay in uu turxaan bixiyo ama jeegareeyo sharciyada soo mara aqalka golaha shacabka ah maanta waxay joogtaa in labadii gole ay wada fadhiyaan guddi midaysan ay leeyihiin labada gole waxay wada fadhiisan karaan oo keliya markay dastuurka dib u eegayaan iyo markay madaxweynaha dooranayaan ayagaa waxay ku heshiiyeen dhexdooda oo xajajar ay ku gaareen inay miisaaniyaddani isla fiiriyaan laakiin sabab kale ay ku wada fadhiisan karaan ma jirto horay dalka waxaa u maqnaa oo dhammaanteen baadi goobaynay somalilan waxaad ogtihiin mar dhexe waxaa ka booday tareenka puntland saakena waxaa ka maqan jubbaland waxaa isweydiin leh inta soo hartay horena waan u sheegnay waddada qardajaaxa ee lagu socdaa inay saas ku dhammaan doonto waxaan rabaa inaan dul istaaga arrintii jubbaland waa jubbaland waa arrin aad u soo noqnoqotay madaxweyne xasan markeedan doortana way la kowsatay maantana way la jirtaa waxaa su-aasha isweydiinta leh waxaa maalmahan aada loo soo celceliyaan warbaahintana aad la socotaan idinkaa warbaahintii ah khudbooyinkii ay jeedi jireen madaxweyne xasan sheekh iyo ra-isul wasaare hadda jira xamse cabdi barre ay ku difaacayeen maamulka jubbaland iyo doorashadiisa oo dhammaanteed baan ku difaacaynaba waxaan difaacaynana waxay ahayd wax ku qoran dastuurka dalka oo ah qodobadiisa boqollabaatanaad boqollabaatan iyo ko boqollabafartan iyo labo oo madax bannaani u siinaya dowlad goboleedka ayaga inay doorashadeeda qabsato xasan kaafi qoyste v o a muqdisho